أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله waxaynu ku dhex jirnay nabiga sal allahu alayh wasalam xilliga rabbi u doortay rasuulnimada ama risaalada iyo nubuwada bilowgeeda waxaan yidhi nabiga sal allahu alayh wasalam jawiga uu ku noolaa iyo duruufta iyo xaaladda uu ku noolaa markaan ka soo sheekaynay markii rabbi ugu talagalay inuu rasuul ka dhigo uu doorto waa loo sii diyaarshay bulshadan uu ku nool yahay inuu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo oo uu ka dhex baxo oo muddo sananwaada ilaa saddex sano god buur hadda la yidhaha jabalu nuur god ku dhex yaalla godkaas buurta hadda ninkii arkaa arkay meel dheer buu kaga yaallaa ilaa nusu saac buurta haddaad dabacda inaad fuusho ilaa waxay kuu qaadanaysaa nus saac godkuna hoos wuxuu u qodan yahay ilaa afar mitir qiyaas u hoos u qodan yahay godka intaa dheerar la eg godkuna meesha uu buurta kaga yaallo kacbada ninka taagan godka korkiisa waa u jeedaa waa arkayaa kacbada saasoo kale ugu soo foorartaa macanaa cabbaar baa hagu jirto meesha waxoogaa waa kala durugsan tahay magaalada maka dhismaheeda xilligaa ma gaarsanan lakiin hadda buurta hoosteeda waa gaarsan waa gaarsan yahay dhismaha magaalada nabiga sal allahu alayh wasalam in uu muddo manaan arki jiray oo uu manaami jiray oo riyooyin waxuu xalay ku riyooday aroortii u arkaya ka shamsi oo kale oo soo mar nabiga sal allahu alayh wasalam inta uu ahaa rasuulka waxay ahayd saddex iyo labaatan sano ile afartan sano marka uu jiray baa la diray saddex iyo labaatan sanona rasuul buu ahaa saddex iyo lixdan buu ku dhintay marka marka la qaybsho afartan markii loo qaybiyo saddex iyo labaatan bila ahaan waxaa ku soo aadaysa lix bilood marka inta waxyigu manaam ugu imaan jiray nebigu sal lla alay wasalam afartan markii loo qaybsho saddex iyo labaatankii sano ee rasuulka uu ahaa waxay noqonaysaa lix bilood lix bilood baa manaam baa kolkii hore nabiga lagu sii diyaarin jiray wuxuu yidhi sheekhu bidaayat nubuwa wanuzuul اlwaxy nabinimada bilowgeedii iyo xilliga uu waxyi ku soo degay falama kaana markuu ahday fii ramadaana min asanati alxaadiya wاlcarbaciin sanadii koob iyo afarta nabiga u ahayd sala اllahu alayh wasalam wa huwa muctakif asaga oo ku nagi biqaari xiraa godkii la odhan jiray qaaru xiraa yadkuru llaha wayacbudu ilaahay uu xusayo ilaahay caabudayo wuxuu ilaahay ku caabudayo xadiid saxiixa ku soo aroortay inuu ilaahay caabudayo laakiin wuxuu ku caabudayey lanooma qodobayn culamadu laakiin markay faafa baqaayaa diini ibraahim bayna culummadu u badan yihiin wuxuu nabigu ku caabudayey wixii ka harsanaa diintii nebi ibraahim xilligaa ummaddu ilaan diintii waa farahay kala baxday diin kuma harin qodobada marka diintii baaqay ka ahayd buu nabi sal alay wasalam ilaahay ku caabuday maskaxdiisana waa ka shaqaysiinayey koonkan cidda maamusha ee ka dambaysa iyo makhluuqaadkan faja'ahu waxaa ku soo kodiyey nabi sal alay wasalam jibriilu alayhi salaam yaa binubuwati nabinimo iyo walwaxyi waxyi ku soo kadiy isagoo godkii ku jira ayaa malakul jibriil si kadiisa u yimi walna samic aan dhagaysano ilaa caaishata radia allahu canha caaisha aan dhagaysano tarwi lana ayada oo inoo warinaysa haadihi alqisa qisadaasi say u dhacday ayadoo caaisha radia allahu canha noo warinaysa oo rasuulka ka warinaysa aan isla dhagaysano bitafaasiilihaa iyadoo say qisada u dhacday faahfaahinaysa qaalad waxay tidhi caaisha radia allahu canha awalu maa budi'a bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xilligii ugu horraysay oo nabiga lagu bilaabay min alwaxy alru'ya saalixa ru'yo wanaagsan bay ahayd shaydaan uma imaanaynin waxyaala xunxun ah oo isku dhex yaacsan nabigu ma arki jirin shaydaan rabbi waa ka badbaadshay horaa loo sii diyaarshay waa nagii soo marnay nabiga sal allahu alayh wasalam meelihii uu kala xidhiiri lahaa shaydaanba in waat waxa weye cadkii laga gooyey fi nawmi hurdo fa kaana wuxuu ahaa nabi sal alay sl laa yaraa kaana arkin ru'yan manaa ma arki jirin ilaa jaaad way iman jirtay mitla falaqi subxi sida waaga berigiisa oo kale si waagu u iftiimo oo kale macnaa waxaa looga tashbiihinayaa saynsan wuxuu xalay arkay iyo waxa uu waat waxa weye fasirkeeda maalintii sidii xalay u arko wixii ku manaamay uu noqonaya sida waagaas ka shamsi oo kale camal uma xubiba ilayhi nabiga waxaa la jeclaysiiyey alkhalaa inuu dadka ka dhex baxo meel cidla akado wa kaana nabigu wuxuu aha sal allau alay wasalam yakhluu kii ku khaali noqda ku cidlaysta biqaari xira godka qaaru xiro la yidhaah fayataxanasu waa ku cibaadaysan jiray yataxanasu buu fasira sheekhu ay yatacabadu ruwaadda xadiidka fii saxiix bukhaari ba xadiidkan ku sugan yahay nin ka mida baa yataxanasu fasira ee yatacabadu waa ku cibaadaysanaya fiihi godkaa nebi sal alla alay wasalam allayaaliya habeenuu ku cibaadaysanayay habeenadaasoo dawaati alcadadi tirsi u saaxiiba macnaa bidabdi lama sheegin inta habeen ay ahayd laakiin habeenno badan inay ahaayeen baa soo aroortay qabla an yanzica intuusan u noqonin ilaa ahlihi yanzica baa la cabiray nasciga wax aad ka fuqiladahay ood ka tegiladahay oo lagaa riixayo oo kale bay ka dhiganta macnaa godka suu u jeceliya nabi sal alay slam xataa markuu reerkiisa aadayo qalbigiisu godka suu ugu xidhan yahay waxaad mooddaa in laga fujinayo laga goynayo oo kale camal wayatazawadu waa u sahay qaadanaya lidalik uma yarjicu ilaa khadiija sahay buu soo qaadanaya sahayda uu qaadanayay bacda riwaayaat waxay sheegeen asawiiqa walmaa waatay sawiiq waa raashin intii la saloolay la shiiday iyo tamar biyo alaabtaasuu qaadan jiray markaasuu godk la tegi jiray uma yarjicu waa soo noqon jir waa u soo noqon jiray ilaa yarjicu ilaa khadiijata fayatazawadu waa sahay qaadan jiray limilihaa xataa jaa'ahu alxaqu ilaa xaqi nabiga u yimi sal alay wasalam meeshan ummadda ka dhex baxsan waa meel lagu sii diyaarinayo nabi sal alay slam loogu talagalay inta uusan waxay ugu imaanin in lasii tarbiyeeyo oo lasii diyaariyo wa huwa fii qaari xiraa isagii godkii afartan mitir ahaa gudaheeda ku jira laba mitir qiyaas buu ballaca gudaha godka ballaciisu qiyaas ahaan laba mitir meelahaasu dhan yahay joog ahaanna afar mitir meelaha wey godka dheer intaa la eg cidhiirina intaasa gudihiisuu nabigu sal alay waslam ku jira fa jaa'ahu lmalak malag baa u yimi fa qaala wuxuu ihi iqra' akhri qaala wuxuu ihi maa ana biqaari culummada ufaris ku fasirtay nafyi maa ana biqaari akhrii maayo waa tafsiirkoodu khalaq macnaa wax aan akhriya ma aqaana buu ka wadaa nabi sal alay wasalam diidma malagga oo amar diidda ku sameeyey iqra' markuu yidhi macallinkiisii akhrii maayo ma odhan nabigu sal alay wasalam ee muxuu leeyahy maa ana biqaari maxay tahay waxa ma aqaano waxaan akhriyaba hade waxba iima bilowna maxaan akhriyaa saasuu ka wada qaala wuxuu ihi faakhadanii malagii macallinka ii ahaa waa isoo qabsaday faqaطanii waycamaa tuuji xataa balaga miniy aljahdu ilaa dhibaato aan dareemay dhib baa i dareen malagii intuu dhulka waat dhigtay yuu weliban dhulka igu cancamshay uma arsalanii waa isii daayey uma arsalanii waa isii daayey faqaala wuxuu yihi mar labaad iqra qultu waxaan ihi maa ana biqaari waxaan akhriya ma aqaano waxba iima bilowna faakhadanii haddana mar labaad faqatanii ataaniya mar labaad bu haddana sidii oo kale ii galay xataa balaga miniy aljahdu ilaa dhibaata aan dareemay dhibaata itaaba uma arsalanii faqaala wuxuu ihi iqra' waxaa dhici kara in dadka qayb ka mid ee malaggu nabiguaaba rafaatiyey dhibta intaa leeg xigmadda ku jirta ee nabiga malagga u dhibayaa maxay tahay tababar baa la siinayaa shaqada loo dirayo inay shaqo culus tahay baa waata waxaa wey la tusaalaynaya koorsaa waata laga saaraya dadka marka yidhaah intaan habeen seexday baa xalay diintii laigu soo dejiyey nabi maxamed sal alay slam walow aaya waaxida asaga oon rabbi iyo asaga loo dhaxaynin kuma soo degin qur-aanka muxuu u soo degay biwaasitati lmalag waa nin sheeganaya derajadii nebi maxamed inuu ka heer sarreeyaba bal dhibta nabiga sal alay wasalam maraysa fiiri qultu waxayna ma ana faqultu waxayna ma ana biqaari faqatanii faakhadanii faqatanii taalita uma arsalanii faqaala wuxuu ihi iqra warabuka اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وشن آيضون والسورة اقرأ أو إيش إذا كمدا شنتا آيضون تفسير ككجرة هدان تفسيرنا هل عشر بين قول لهي لكن هذا ودل مرين اقرأ بالليل amar baa la saaray nabi sal alay wasalam akri markaad akrinayso qur-aanka mustaciinan ana mubtadiyan adoo ku bilaabay bismi rabbik markaad qur-aanka akrinayso waxaad kaalmaysanaysaa magaca rabbi waxaad tawakulaysaa tala saaranaysaa ilaahay magiciisaaad ku bilaabaysaa alladii khalaqa waa rububiya caama koonkan oo dhan ilaaha abuuray makhluuqaadka oo dhan rabbiga abuuray si gaaraba haddana khalaqa alinsaana min calam ilaaha aadamaha abuuray oo xinjir ka abuuray iqra akri qur-aanka warabbuka alakram ilaahay waa ixsaan badan ilaahay waa ixsaan badane ixsaankiisana waxaa ka mid ah in uu ku soo dejiyey ummaddan muxamadiyada ah waat waxa weeye inuu nebi moxamed u diray waxaa ka mida ilaahay subxaana wa tacaala inuu diinna siiyey oo qur-aan aadamahoo dhan hadduu isu tago shukrinaqiisa inuusan dhammayn karin haddii aadamaha makhluuqaadka o dhan hadday isu tagaan waata faa'iidada iyo khayrka ku jira waata waxa weeye ma ma ma ka shukrinaqi karaan jaza iyo abaalgudna kama bixin karaan aladii rabbigii akri qur'aankiisa callama baray aadamaha bilqalam wax ku baray nabiga qalam ma adeegsanin markii qur-aanka la barayay laakiin duriyadiisa iyo inta ka dambaysa loo waxyoon maayo callama bilqalam kuwa leh hurdaa la noogu waxyoodaa beentooda aadamaha inta kale o dhan maxaa wax lagu baraa qalam culumta oo dhan ama qur-aan ha ahaato ama xadiid ha ahaado ama culum kale oo maadi ha ahaado aya cilmi aadamaha waxaa ka suurtagala in waat waxa weye qalam wax ku barto callama alinsaana rabbi wuxuu baray aadamaha maa lam yaclam wuxuusan aqoonin hadduu wen yahay hadduu yar yahay xilliga nabi waktiga uu joogaayo waa afartan jir boqol jir hadduu yahay qof hadduu yar yahay hadduu wen yahay xilli kasta wuxuu u suubadaa inuu wax barto nabiga sal اla alيه wasalam farajaca biha nabigu waa laabtay rasul lah sal alيه wasalam suuraddaas shantaa aayadood markii lagu soo dejiyey yarjufu asaga oo uu gilgilanayo ama uu ruxanayo fu'aadu qalbigiisu saasuu waatay waxa wey nabigu sal alيه wasalam ilaan waxyigu culays buu leeyahy nabiga sal alيه wasalam markuu waxyi ku soo dego xilliyada barafku dhacayaa nabiga dhidid baa ka daadan jiray xilliga qabowgu ugu daran yahay nabigu sal lay sl dhid baa ka daadan jiray xanuuntuu nabigu dareemayay sal alay wasalam fadakala wuxuu u galay nabigu sal alay wasalam calaa khadiijata khadiija binti khuwaylid radia allahu canha xaaskiisii faqaala wuxuu uhi zammiluunii zammiluunii iddada waxa la isaaro korka waata waxa wey ha la idado fazamaluuhu way duuduubeen waxbaa lagu duuduubay xataa dahaba canhu rawl ilaa argagax iyo naxdintii nabigu waa aadame waa bashar nabi muuse calayhi salaatu wasalaam markii ushii waatii tuur la yidhi ay wax kale isu beddeshay uu ka carray baqdinta hadduu qofku yahay nabi iyo hadduu kayrkii yahay waa laga simanya cabsida nabi waa cabsaday waa baqay faqaalat xabaan ka booda faqaala likhadiijata nabi wuxuu uhi wa akhbaraha alkhabara isagoo warkii u sheegay laqad khashiitu calaa nafsii xaaskiisii buu u warramay nabi sal alla alay wasalam khadiijooy maanta lafahaygaan u baqay faqaalat khadiija waxay tihi kallaa wallaahi maa yukhzika allaahu abadan kaal macnaa ma ilaahay ku hoojin maayo arrintaas waxaad ka baqaysaa ma jiraan inaka latasilu rixm wataxmilu lkal wataksibu lmacduum watuqri dayf watuciinu cala nawaa'ib alxaq khadiija ilaahay nabiga sal alla alay wasalam markuu doortay oo ugu talagalay rabbi u diyaarshay inuu nabigii koonka noqdo xaaskii u suuban lahaa buu rabbi u diyaarshay khadiija iyada lafteedu xilligaa diin ma leh nabigana sal alla alay wasalam way garatay waxa waat waxa weeye markuu nabigu ka warbixiyey qaabka waata ugu yimid wax uusan aqoon jirin oo kadisa markuu nabigu u warramay way fahamtay waxaan inuu khayr iyo inuu shashar ahayn insaanka haddii lagu yaqaano sidiisaba dariiq wanaagsan iyo waddo fiican sunnatallaahi waxaa ah inaan qofkaas loo baqin oo dhib looga baqin khadiija lafteed marka way dareentay nabiga sal alla alay wasalam in shayaaiin iyo bela inaysan asiibin waxaan u yimid shaydaan ahayn dhibaato kalena aysan ku dhicin markaasay waxay waatay nabiga sheegtay iyadoo daliishanaysa tilmaamaha nabiga sal alay wasalam wanaagga lagu yaqiinay iyo sifaadkiisii waxaa ka mida waxay tihi wallaahi maa yukhzika allahu abadan ilaahay ku dullayn maayo maxaa dhacay inaka latasilu rixm qaraaba xiriiris baa tahay nin xunmatii wataxmilu lkalla culayskana waad qaadaa maxay ka waddaa qofka markay duruuftu ku adag tahay xaalad qofka waata la cihiirsan oo ku adag oo culays ku ah waa gacan qadataa hadday dhinaca nolosha tahay hadday xagga talada tahay hadday arrin kale oo waata qofku in laga caawiyo u baahan yahay muxsin baa taada gedgaada wa taksibu lmacduum qofka faqiirka ah macduum waxaa la yidhaahaa faqiirka qofkii yushbihu lcadam qofku markuu baahan yahay dhibaataysan yahay sidii waxaan jirin oo kalu ka dhigaya qofka marka faqiirka ah ee baahan ee dhibaataysan waxbaad u kasabtaa macnaa waad caawisaa wa tuqri dayf dadka martida ana waad martigelisaa wa tuciinu waad kaalmaysaa calaa nawaa'ib alxaq xaqa dariiqyadiisa ama waxay ka wadaa qofkay musiiba ku habsato gacal baad u noqotaa qofka dhibaataysan lambar kow haddii hadda qof dhibaata ku dhacdo qofka in wax loo qabto baraarujin buu u baahan yahay adaa marka lambar kow ka noqo ummadda kalena way kugu dayan fandalaqat intaa kumay daynine kolkay dejisay mooraal ahaan nabiga sal alla alay wasalam dhibtee uu dareemay fandalaqa bihi waa ila tagtay nabiga khadiijatu khadiijo xataa atad bihi intay ugala tagtay waraqa binu nawfal binu asad bin cabdilcuza ibnu qusay ibnu cami khadiija waa nin in adeerkeena nin magacaas la yidhaha la yidhaha waraqa binu nawfal bin cabdilasad bin cabdilcuza binu qusay binu waati waxaa wey ninkaasa u geysay ibnu cami khadiija in adeerkeeda ninkaas maxay ugu geysay khadiija maskaxay caqliyadda ku jirta iyo dareenka arrimo diineed inay tahay oo nabi ilaahay uu yahay baa ay uga shakisan tahay ninkana waa nin diimaha wax ka yaqaana waa ninka xilligaas culummo maka ka ah ninkaasay u geysay wa kaana wuxuu ahaa imra'an shaksi buu ahaa waraqa ninka la yidhaha tanasara nasaaroobay fi ljaahiliyati xilligii jaahiligu nasaaroobay wa kaana wuxuu ahaa waraqe yaktubu kii qora alkitaaba alcibraaniya kitaabka cibraaniga ah fayaktubu min alinjiil injiil buu ku qori jiray bilcibraaniyati maa shaa allah an yaktuba inuu qoro wa kaana wuxuu ahaa sheekhan waayeel qad camiya ina beenay nin noocaas ah ninka le waraqa binu nofal afar nin uu ka mid yahay nin waxaa la odhan jiray zayd binu camar binu nufayl ninna waxaa la odhan jiray cubaydullah ibnu jaxsh ninna waxaa la odhan jiray cuhmaan binu xuwayl afartaa nin baa quraysh oo xaflad iyo ciid damaashaad asnaam xoola u qalaya oo sida loo adeegaya sida loo khidmaynaya loo shaqaynaya sida loo faraxsan yahay loo ganacsan yahay waat waxa weeye aadan malayn karin afartaa nin baa afka isa saaray qurayshi waxay leeyihiin diintii nebi ibraahim baynu ku sugannahay oo xafladan iyo shaqadan aan haynaa iyo khadamaadkani waa diintii nebi ibraahim waxay leeyiin afartaa nin afar wiil bay ahaayeen waxaa la kaalaya aynu tashanno aynu daacadna isu noqonno tolkeen haye iyo hayeb waa la isdhaarsaday meel baa la isla tegay waxa li wallahi tolkeen diintii nebi ibraahim ma hayso tolkeen waa khaldan yahay intaasoo ummad ah xoolaha wax loo qalay dhagxaan baa la dul fadhiya wax maqli maayaan wax arki maayaan wax tari maayo dhib iyo dheef midna male walla waa tolkeen waa marin abuusan yahin waxani diintii nebi ibraahim ma aha waxbaa inaga khaldan haye maxaa inoo kala ah nin walba afarta jahantaan kala aadna diintii nebi ibraahim aan raadin afartii nin waa la cilmi doontay waa la kala tegay daafaha iyo dacallada dunidaa la kala aaday afartoodii saddex waxay qaateen diinta kiristaanka oo xilligaa diinta xaq ahaan ugu dhoweyd bay qaateen ninka la yidhaha zayd binu camar binu nufayl oo wuxuu la hooye ahaa cumar binu khadaab aabbihi iyo zayd binu camar binu nufayl oo isku hooyo oo cumar binu khadaab radia allahu canhu waxa weeye saciid binu zayd binu camar binu nufayl in adeerkii buu ahaa ila min casharati almubashariina biاljanna saciid bnu camar ninka la yidhaha marka ninka la yidhaaho cumar binu khataab iyo saciid binu camar waa lafaha qureysheed waate lafaha ugu badan buu ka dhashay cadi bnu kacab la yidhaha ninkaasi asagu intuu meelo badan soo maray masar buu tegey shaam buu tegey meelo badan buu soo maray culummada ruhbaaniyada iyo nasaarada buu soo waraystay waxaan rabaa inaan diintiina qaatee bal itusa buui diinta ad haysataan diintii nebi ibraahim baan baadigo nin walba soo dhawow kolkuu yidhaaha uu waraystay waa ku qanci waayey diintii waa la bedelay khaladaad baa la geliyey rag culummo ah oo nimankaa ka mid ah waxay dhaheen nabi baa wuxuu soo dhow yahay wakhtigiisa inuu maka ka soo baxo iska sug nabigaas diin diinta xilligan joogta khaladaad baa ku jira ninkaasi nabiga sal alay waslam ismay arag wuu dhintay isagoo muwaxida kacbada isagoo taagan oo qurayshi ay dhawaafayso asma waxay tihi asma bint abi bakr waatay sidiiq wuxuu odhan jiray wallaahi qurayshay keligay baa diintii nebi ibraahim idinka haysta wixina kale waad khaldantihiin ninkaas nabiga su-aal baa laga weydiye waxa lii zayd bnu camar bnu nufayl rasuul allow maxaa xaalkiisu yahay nabigu wuxuu yihi sal la alay waslam maalinta yowma alqiyama isagoo keliya ummad ah baa la soo saari doonaa waraqa binu nofala nabiga waa la weydiiyey sal alay wasalam wuxuu nabi sal alay waslam waraqaha waxa ka sheegina lahu jannatan aw jannatayn waxaan u arkay buu yihi janno isagoo ku dhex jira ama jannatayn baan arkay ninka la yidhaha cubaydullah ibnu jaxsh xabiiba binta abi sufyaan ninkii qabay weliye wuu islaamay awalkii wuxuu aaday muhaajiriintii waati waxa weeye ardulxabash aaday buu ku jiray akhirkiina diintii intuu ka noqdo kiristaanay buu dhintay bay leeyiin laakiin qawlkaasi waata waxa weye muxadiiintu waxay leeyiin sanadkiisa dacfi baa ku jira inuu kiristaamay inuu islaamay baa la hubaa waa islaantii markii dambe nabigu sal alay wasalam guursaday oo najaashi u meherin jiray waata qarashka ka bixin jiray waata xabiiba binta abi sufyaan ninkii qabay wey marka ninkani taariikhdaasu lahaa la yidhaaho khadiija ay u geynayso nabiga sal alay waslam waraqa binu nofal nimanka hadda jooga ee kiristaanka ana dacaayadooda kuwii xilligii nabi maxamed sal alay slam joogay iyagu hadda waa isku mid dacaayadahooda waxaa ka mid ah nebi maxamed wuxuu diinta ka bartay waraqa binu nofal baa baray bay waraqa binu nowfal nabi wuxuu la joogay saacatan oo saacatayn diinta intaa dhan qur-aanka intaa dhan ma hal saacad buu ku bartay bacdigoo dhan waxay dhaheen yahuuddii maka joogtay buu ka bartay yahuuddo maka ma joogin beentooda qolan waxay dhaheen buxayra ninkaynu soo marnay nabi sal la alay slam isagoo yaroo labiyo toban jiraba oo nabiga sal alla alay slam arkay buxayruu ka bartay buxayre intee buu la joogay buxayre intee buu nabigu la joogay sal la alay wasalam wakti kooban buu la joogay afka cibraaniga ma aqoonin buxayrena ma aqoonin nabigu sal la alay slam af carabi ku hadlay waxaasoo dhan waa waat waxa weeye beenahoodii waktigii nebi sal alay wasalam ay ku hadli jireen wey ka gudub faqaalat lahu khadiija khadiijaa tidhi yabna cam ismac min ibni akhiik walaalkaa dhegayso faqaala lahu waraqa wuxu uhi yabna akhi walaal adeer yabna akhi adeer maadaa taraa maxaad aragtay maxaad arkaysaa maxaa kugu dhacay fa akhbarahu rasul lah sal alay wasalam nabigaa u warramay khabara maa ra'aa wuxuu arkay warkiisa faqaala lahu waraqa waraqaa yidhi haada naamuus kani waa khayr side naamuus waxaa la yidhaha qofka sir sirta waati waxa weye khayrka qofka waati waxa weye qofka sirta khayrka wada jaajuusna waxaa la yidhaha jaasuus waxaa la yidhahaa shar sirti ninka haya qof sir shar a wada ba waxaa la yidhahaa jaasuus qof sir khayr hayana wadana waxaa la yidhahaa naamuus wuxuu yidhi kaad malakuljibriil buu ka wadaa haada naamuus kani waa sir khayr side sir khayr buu sidaa alladii kaasoo nazala allahu ilaahay ku soo dejiyey calaa muusa nabi muuse oo injiil baa ka dambaysay muxuu nabi muuse u sheegay nabi ciise iyo nabi muuse kee horreeyey nabi muuse horreeyey nabi ciise muxuu u sheegi waayey nabi ciise diintiisu waxay kamilaysay diintii nabi muuse unbay waati waxay dhamay qodoba diintaas waati waxay ka maqnaan bay diinta nabi waati ciise dhammaystiraysay qodobana waa la nasakhay waliuxilla lakum bacda aladii xurima calaykum siduu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku yidhi yaa laytanii shalaytadayde fiihaa xilliga nabiga lagaa dhigayo soo baxayso jadcan jadcan jazcan maa noqdo ama jadcan maa noqdo ay qawiyan nin dhallinyaro ah ay qawiya nin xoog badan jaladan xoog badan maa noqdo waxaa waati waxa weeye shalayta aan waxaan shallaayayaa xilliga aad waatay ilaahay subxaana wa tacaala ku soo saari doono horta nabi baad noqon doontaa rabbina waa ku soo saaraya maalintaa anoo da'yar inaan joogo xilligaas waa waayeel indhala ilaan qofku markuu da'yar yahay iyo kolkuu waayeelya isku shaqo ma qaban karo fursad iyo jaanis baan heli lahaa camal iyo cibaada iyo cilmi saalixa camal saalixa iyo cilmi naafica iyo inaan diintayda u khidmeeyo waata u shaqeeyo ilaahay yaa nasiib wanaag xilliga ayaa igu sima anoo da'yar fursadda ayaa isiiya laytanii akuunu xayan cadkuya maan ahaado waata mid nool id yukhrijuka qawmu markay tolkaa ku saarayaan marka lagu bixin doono dalka waa lagaa saari doona bulsho kasta dhaqamadeeda iyo waxay caado u lahaan jirtay waa sunnatallaahi qofku hadduu ka hor yimaado in ay bulshadu ka hor timaado oo la saaro lala celoobo waxaa la socday waata axaadiid kale oo saxiixa wuxuu ka hormariyey wallahi waa lagu beenin doonaa diinta aad wadda waa la diidi doonaa waa lagu dhibi doonaa waa lagula dagaalami doonaa waa lagu saari doonaa dalka waa lagaa saari doonaa degaanka aad ku dhalatay waa lagaa sheegan waxaa la leeyahay khalad baad degaankii waata keentay taasuu nabigu marka su'aal ka keenay degaankaa lagaa saaraya qodobada kale nabi sal la alay slam su'aal kama weydiin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigaa yidhi awa mukhrijiyahum miyay isaarayaan ma lay bixinayaa kolkay miyaa degaankan ku dhashay layga saarayaa qaala nabi wuxuu yidhi waraqa nacam haa lam ya'ti lama imanin rajulun qad walii bimili maa ji'ta bi waxaad la timi ilaa cuudiya ma odhanin nabi ma odhanin cid kasta oo daaciya oo dacwo wadda oo khayr wadda oo ummaddu waxay taqaanay baratay wax ka bedelan ummadda u sheega cadow baa lala noqon waa sunnat allaahi lam ya'ti lama yimaado rajulun qad walii horay uma dhicin dibna u dhici mayso bimili maa ji'ta bih xaqanaad waddo mid la mid ah horayna looma imaanin dibna loola imaan maayo ilaa cuudiya bihi waa lala collaytamaya wa in yudriknii hadduu i gaaro haddaan gaaro cimri hadduu igu sima yawmuka maalintaada maalinta risaalada laguu dirayo rasuul lagaa dhigayo ansurka waan ku gargaaraya nasran gargaar mu'azaran haddii xataa tolkaa ku saara kula baxaya god haddaad gasho waa kula gelaya hiil baan kuu noqonaya waa iskaa garab taagaya uma lam yalbad ma sii joogin waraqatu an tuwufiya in la oofsado waraqa isla markiiba cimri kuma simin awalla waa yeel buu ahaa waraqa waa dhintay wa fatara alwaxyi waxyigina waa kala go'ay waxyigu waa roob dunida u da'yan dunidu way abaarsatay diin la'aan bay la abaarsatay abaaraa jira caalamku waa abaarsaday diin la'aan buu la abaarsaday roob baa da'ay naqi waati waa kala gooyey waxoogaa waa kala hakada taariikhu bad'i lwaxyi nubuwa wa nuzuul lwaxyi taariikhda nabiga sal alla alayh wasalam waxyuu ku bilowday nabina laga dhigay haddaan taarikhayno bishay ahayd xilligay ku aadan tahay tilka hiya qisa qisa bidaayati nubuwa taasi waa qisada bilowga nabinimada wa nuzuuli waxyi cala nabi sal la alay waslam awali mara markii u horraysay oo nabiga sal la alay wasalam ilahay u waxyooday waqad kaana wuxuu ahaa dalika kaasi fii ramadaan buu ahaa xilliga nabiga sal la alay wasalam waxyu isagoo godka ku jira gaaru xiraa fii jabali nuur suuratu iqra ku soo degtay fii laylati alqadri bishu ramadaan bay ahayd habeenku laylatu lqadri qaala lahu tacaala daliilkeedana waxaa weeye shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bisha ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu soo dejiyey wa qaala tacaala rabbi wuxuu uhi innaa anzalnaahu qur-aanka waxaan soo dejinnay macnaa bilowgiisii fii laylati alqadri baa la soo dejiyey bisha uu qur-aanku soo degay suuradda horaa sheegtay waa bil ramadaan habeenka xilliga uu soo degay maalin ma ah waa habeen habeenka uu soo degayna waa laylat lqadri inaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka bay aayad kalena ahay intaasoo aayado markii laysu geeyey waxaa soo baxay xilligii u horray nabi sal la alay slam waxay ku soo degay bil ramadaan bay ahayd habeen laylat lqadri u ah waqad afaadad waxay faa'iidaysay alaxaadiid asaxiixa ana dalika kaana inu laylata yowm litniin maalinta ii sheeg habeenku itniin buu ahaa habeen itniinaad bisha tirsigeeda intay ahaydna insha allah waa lagu sheegaya ramadaan intay ka ahayd bishu ramadaan bay ahayd habeenku leylatulqadri buu ahaa ayaantu itniin bay ahayd qabla an yadruca alfajru buu ahaa waagi intuun sabariyin wax yar ka hor buu ahaa gel habeenka xaggey kaga aadaneed markaad tidhaahidna intaan waaguna beriyin gelin waata waxaa weeye dhexe gelin dambe oo habeennimo xilligaasoo ah waxaytu ina laylat alqadri taqac habeenka laylatulqadri wuxuu dhacaa fii witri min layaali alcashri alawaakhir laylatulqadrigu wuxuu dhacaa habeen isdheer tirsigu macnaa bisha markii la timay ramadaan habeen waati waxa weye tirsigu witr yahay ayuu dhacaa waqad habata waxaa sugnaaday cilmiyan cilmi ahaan ana yowma alithnain fii ramadaan min tilka sana inamaa waqaca wuxuu dhacay fi lyowmi alxaadi walcishriin bishu markay ahayd koob iyo labaatan bishu ramadaan bay ahayd haye habeenku laylatulqadri buu ahaa magaca ayaanta itniin bay ahayd habeenka xilliga laga joogay gelin dambe oo habeennimay ahayd haye tirsiga bisha koob iyo labaatan bay ahayd faqad afaada dalik wuxuu faa'iideeyey ana nubuwatahu sal allahu alay wasalam inamaa bada'ad waxay bilaabatay fi laylati alxaadi walcishriina min ramadaan bisha koob iyo labaatanka waata waxaa weeye xilliga ahayd bisha ramadaan sanata ixdaa wa arbaciina min mawlidi nabiga filkiisa ama ama da'diisu xilligaas intee bay ahayd dhalashada marka laga soo bilaaba nabi sal alay wasalam koob iyo afartan sanadkii koob iyo afartanaad bay bilow idaak arbaciina sana wahiya tuwaafiq dheh waxay waafaqsan tahay alyawm alcaashir haddaan dhinac kale ka xisaabno min shahri augustus sanada miilaadiga dhalashada nabi ciise lix boqol iyo toban macnaa xilliga nabiga sal alay wasalam nabinimada loo doortay xilliga uu nabigu dhashay horaynu usoo taarikhaynay shan boqol iyo intee ba ahayd xilliga nabinimada loo doortayna waa lix boqol iyo toban wa kaana cimruhu sal la alay sl nabigu wuxuu ahaa idaak arbaciina sana qamariya haddii xagga dhinaca dayaxa laga xisaabo sittati ashhurin itnay cashara yooman wa yusaawi wuxuu u dhigmaa tiscan wa talaatiina sana shamsiya wa talaati ashhurin wa itnayni wa cishriina yooman fa kaanad waxay bictatu calaa ra'si arbaciina sana shamsiya dhinaca haddii laga fiiriyo laga xisaabo sana shamsiya iyo sana qamariya baa xisaab ahaan kala duwan fatrat lwaxy فترة ال... قال المؤلف رحمه الله فترة الوحي ثم عودته وحيي oo xoogaa hakaday haddana soo noqday wa kaana alwaxyu waxyigu wuxuu ahaa qad fatara wanqadac kii kala hakaday bada an bacda awali nuzuuli markuu soo degay waxyigu awalkiisii gadaasheed fii qaari xiraa markuu kusoo degay nabi sal lay soo qaari xiraa ku sugan kamaa sabaq wa daama hada linqidaacu ayaaman kala go'aas waxyiguna maalmuu ahaa culammada qayb baa waxay dhahan sanaduu ahaa qawlkaasu daciif wey muddo dheer ma jirin waxyigu xilligu kala go'ay waqad caqaba dalik arrintaasi waxay la cidbisay fi nabiyi sal alla alay wasalam waxay ku keentay nabiga sal lay sl kala go'a waxyigu shiddata alka'aabati waalxusn ama aan idhaaho waqad caqaba dalik waxyigii macnaa kolka ku bilowda nabi sal la alay slam waxay ku keentay shiddat alka'aabati murug walwal iyo walxusni murug nabi sal la alay waslam xoogaa waa murugooday waxyigu wuxuu ku keenay xoogaa culaysa nabi sal la alay waslam culays buu dareemay walbahaar iyo walwal buu dareemay wax uusan aqoon jirin uusan baranin ayuu arkay laakiin ilmaslaxatu maslaxadu waxay ahayd hadalkan dambe tacbiirka sheekhu ma sheegin lakin ibnu xajar alcasqalaani baa kitaabkiisa fatxu lbaari fi sharxi saxiix lbukhaari markuu qisadan sharxayo ayuu hadalkan cibaaradan isticmaalay walaakin ilmaslaxatu kaanad waxay ahayd fii hada alinqidaac kala go'an maslaxa ku jirto inuu waxyi waxoogaa kala hakado maslaxa ku jirto nabigu sal alay wasalam nubuwadiisa waxyigii u horeeye ku soo degay cabsi iyo baqdin buu dareemay iyo culays inay naxdin gooyo oo waxoogaa waxyiga la qabsado maslaxa ku jirta haddii isla markiiba ummadda wax u sheeg la odhan lahaa oo la diri lahaa u ku adkaan lahaa maslaxadiiyo xikmad baa ku jirta in waxoogaa loo kala hakiyo casharka loo kala hakiyo faqad dahaba canhu rawc argagixii baa ka tegey wa habata waa sugnaaday min amri amarkiis wa tahaya-a wuu diyaar garoobay lixtimaali maa mila maa sabaq wixii soo hormaray wax la mida inuu u dulqaato waa xamili kara hadda xiina yacuud markuu soo noqdo arrintii oo kale markay ku timaado inuu xamilo u dulqaato waa isu diyaariyey waqad xasala waxaa u xasilay waxaa ku yimi lahu nabiga sal alay slam atashawufu rabitaan inuu malagii mar labaad ku soo noqdo oo diin iyo wax iyo khayr loo sheego naftiisi way doontay naftii waati waxa weeye way waati u hilowday walintidaar sugitaan waakhada wuxuu gudagalay nabi sal alay wasalam yartaqibu inuu sugo majii'a alwaxyi mara ukhra in waxyi u yimaado mar kale wa kaana sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa qad caada kii ka soo noqday min cindi waraqa bini nowfal waraqa markii khadiija u geysay waraqa lama joogine isla markii waa soo noqday godkiisibu dib u soo laabtay liwaasila si usii xidhiiriyo jiwaarahu darisnimadiisii godka uu daris la yahay fii qaarihi godkiisii wayakmulo uu kaamil noqdo maa tabaqaa wixii u baaqi noqday min shahri ramadaan bisha ramadaan falama intahaa markuu dhammaaday shahri ramadaan bishii ramadaan markay dhammaatay wa tama u dhammaystirmay jiwaaruhu darisnimadiisii nazala wuu ka soo degay min xiraa sabiixata qurati shuwaal bisha shuwaal subaxay kow ahayd bilowgeedii subaxay bishu kow ahayd quradu waa awalkii u horreeyey subaxii bisha shuwaal ay kow ahayd buu nabi sal alay wasalam godkii ka soo baxay liyacuuda su u soo laabto ilaa makata maka su u soo laabto xasba caadatii sidii dhaqan u ahaan jiray nabiga sal alay wasalam qaala sal alay wasalam wuxuu yidhi falama stanbadtu markaan badniga iyo gudaha u galay alwaadi ay dakaltu fii badni markaan soo dhaadhacay bay ka dhiganta buurtii markaan kasoo daadegay dhulka waat waxa way siman ee hoose imid ila buurtu way dheer tahay markaan hoostu soo daadegay nuudiitu waa lai dhawaaqay fa nadartu waan fiirshay dhawaaq baan maqlay can yamiini falam ara shayan midig baan fiirshay waxba waa ma arag wa nadartu can shimaali falam ara shayan bidix baan fiirshay waxba ma arag wanadartu amaamii falam ara shayan horay baan fiiriyey waxba ma arag wanadartu khalfii falam ara shayan farafactu ra'sii afarta jaha markaan fiiriyey midna waxba waaye kor baan fiirshay fara'aytu shayan waxbaan arkay shaygu muxuu yahay faidan ba almalaku jaaanii bixira malagii xiro igu yimid jaalisun waa isagoo fadhiya calaa kursiyin bayna asamaa waalard annagu hadda halkaa ma fadhiisan karno hawada kursi baa halkaa u yaalla awood baa rabbi siiyey halkaa uu ku fadhiisan karo kursiga kursi baa u yaalla hawada bayna asamaa waalard malagii qaaru xiro igu yimid baa halkaa kursi waatay hawada korkee korkayga fadhiya fajafaytu minhu rucban waat waxa weeye faju'ibtu waat dabcadda hadda ii qoran laakiin bacda waata nusakh bay waxay qorayaan fajafaytu minhu xadiid buuba ahaa dee lafdigu fajafaytu minhu jafaa waxaa la yidhaha qofku markuu jilbaha u fadhiisto naxdintaan naxay waan taagnaan kari waaye labada jilib baan dhulka dhigay fajafaytu minhu waan fadhiistay minhu malagga xaggiisa rucban argagax iyo naxdin iyo baqdin baan la fadhiistay xataa hawaytu ilaa alardi ilaa dhulka u dhacayba xataa waan waad fadhihi kari xataa fadhigii waan kasii dhacayo waaban dhulkan waatay u dhacayba intaas marka igu dhacday fa ataytu khadiijata khadiijaan u tegey malagi marka ilama hadlin dhawaaq keli ah waana iskay tusa waan arkay khalaas intaas waat waxa weye kolka igu dhacday baan khadiijo u tegey faqultu waxaan zamiluuni zamiluuni waat maraha la isaara datiduuni idada wasubbuu waata igu shuba calaya korkayga maaan baaridan biyo qabow igu shuba fadataruunii waa laydaday waxbaa laygu qarshay wasabuu calaya maaan baaridan biyo qabowna waata laygu shubay marka intaasi dhacday oo meeshan duuduubanahay yaa fa nazalad waxaa soo degtay yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fadahir wاrujza fahjur suuraddan dhowrkaa aayadoodee awalkooda ah baa lagu soo dejiyey maxay ka hadlayaan marka aayadahani aayaddii shantii aayadood ee suuratu iqra bilowgeeda ahaa maxay ka hadlayeen waa waa nubuwada nabiga sal alla alay slam waxyigii loo waxyooday u horreeye buu ah kanna waa la shaqo gelinayaa inuu dunida caalamka bacalladiisa makhluuqaadka bashariyada ku nool oo dhan inuu digniin gaadhsiiyo qayla dhaan gaadhsiiyo baa loo diraya waxaa la yidhi yaa ayuha almuddathir sifaduu nabigu ku sifaysnaa iyo maradii saarnayd baa rabbi ugu dhawaaqay kan duuduubanow qum kac fa andir duuduubnida nabi sal alay wasalam waxaa loogu sifaynayaa waxaa la yidhaha xilli adiga danahaaga gaarka ah adiga duruufaha ku haysa iyo walwalka iyo baqdinta aad dareemayso aad la jirto ma joogtid waa dhammaaday xilliga adiga xaafadaada iyo danahaaga gaarkaad u shaqaysanaysay inaad adigu waata hawlahaaga qofku hadduu danihiisa keligii u shaqaysto waa dhici kartaa inuu raaxaysto oo lafihiisa u raadiyo nolol iyo raaxo iyo nasiino waa dhammaadaa lil xilligaas xilli firaash lama joogo xilli hurdo lama joogo xilli waati waa laysdado waati waa lama joogo waa dhammaaday kaas qum baa la istaag kac baa la amarka rabbi amray qum nabigu sal waa ku dhintay amarkaa xilli la yidhi fadhiisa ma jiro sidii loo amray saddex iyo labaatan sana u nabigu sal alay slam taagnaa muxuu waatay u taagan yahay bashariyada dunida waata ku nool oo dhan inuu dacwo gaarhsiiyo faandir baa la dig digniin iyo qayladhaan gaarhsii sheekhaa noo sharxi doona bacd alkalimaat inkastoo waat waxa aayaadka tafsiirkoodu ballaaran yahay digniin ummadda gaarhsiiy maxaa looga digi ummadda shirki iyo gaalimo labarkow waxaa ka ah ummaddu way baaba'day oo xagga diinta iyo akhlaaqda way ka baaba'day qofka qof digniinta qaayaheedu waxay noqon bashariyada qof kastoo ilaahay dariiqiisa gara marsan ood adigu gaari karto inaad u sheegto waddada saxda hadduu waata waxa weye kaa diidana aad u sheegto ciqaabta iyo cadaabka ka dambeeya saas wey wa rabbaka rabbigaana fakabir weyne rabbigaa weyne maxaa rabbigii lagu weyneyn shaksi kasta oo daacay ana waddadaasa laga rabaa lambar kow inuu naftiisa islaaxiyo ceebaha inuu ka islaaxiyo waxaa lambar waata waxa weye laba ah ilaahay subxaan ceebaha islaaxintooda waxaa ka mid a in naftiisa uu waata ilaahay subxaanahu wa tacaala isu diyaariyo wax kasta oo ka hor imaanaya ilaahay subxaanahu soo u tacdiimin lahaa cilmi iyo camalba dariiqii ilaahay subxaanahu wa tacaala na waxaa la rabaa in loo dulqaato qofka daaciya waxaa la rabaa inuu dulqaato wax kasta oo khalal ah oo ceeb ku keenaya dadaal la'aan dacwada diinta islaamka waata dadaal la'aan qofka ku keenaya waxaa la rabaa inuu waata waxa weeye iska iska ilaaliyo dadka diinta loo sheegayana ilan shaksigii daaciga ahaa oo ceebaysan markii la arko bulshadu asagaa la fiirinayaae wax uu sheegi la fiirin maayo qofka bulshadu waxay fiirinayaan qofkan dhaqankiisa akhlaaqdiisa qaabku u dhaqmayaa la fiirinaya markaasaa ilaahi subxana wa tacaala awaamir wuxuu saaray nabiga sal alay wasalam wax kasta oo laga rabo shaksiga daacigaa laga waate laga doonayo buu waatee nabiga sal alay wasalam ilaahay amray wa rabbaka rabbigaa fakabir weyne wa iyaabaka dharkaagana fadahir iyaabaka laba tafsiir bay culimada ku fasireen dharkan caadiga in laga wado jasadkaaga oo dee salaada lamber kow naga asixi mayso qof kasta oo muslim horta inuu nadiifiya waa la rabaa nadaafadana lamber kow waxaa ka ah mare najaasa dee salaaddii baan lagu tukan karinba ninka daaciya marka waxaa la rabaa inuu nadiif yahay waa qodob qodobka labaad dahaarada acmaashana waa la waata waxa waa soo gelaysaa dahaarada camalkaaga inaad dhahirto shirki iyo waat waxa weeye riyo iyo xumaan oo dhan inaad ka dhahirto warujza shirkina faajub ka hijiro rujzi in laga wado wax kasta oo dunuuba oo ugu horeeyo ilaahay oo loo sharig yeelo ay ku xigto dunuubta kale ee kabaa'irta ah saqaa'irta ay ku xigto wax kasta oo xumaan ah oo ilaahay subxaana wa tacaala macsiyo ah oo ilaahay waata addoonka ugu caroodo in laga fogaado waati waxa weeye baa laga wadaa wruja fahjur wadalika arrinkaasina wuxuu ahaa qabla an tufrada nabiga intaan lagu faradiyen asalaatu salaada uma xamya alwaxyu waxy waa kululaaday macnaa awaamirtii baa isdaba dhacay roobkiibaa si joogtaa u da'ay roobku markuu waata waxa wey joogto u da'o kolkii hore naqi waa kala go'ay waa inuu doog badan soo baxaa doogga soo baxayaa muxuu yahay waa bashariyo dadkii baaba ahaa qulubtooda roob ku da'aya وتتابع وحي waa isرع raacay وهذه الآية آيات آيaaتكaن هiy بدء رiساaلتي صلى الله عليه وسلم نaبiga رiسaaلadiisa bilowgeeda ah وهiy متأخiرaة way ka dmbeeyeen عن نبوة نبinimada sورة المدثر sورaة إقراء معنaa way ka dmbaysa بمقداaر فترة الوحي inta ay dhan tahay intuu وaحyu kala go'ay وتشتaمل وaxayna شhamlinaysaa suuرaddani عaلى تكليف عaلى نوعayn مiن التكليف laba نooع oo تكلiiفa bay suuرaddani ka hadlaysaa maca bayaani maa yataratabu calayhi isaga oo la caddaynayo waxa ka ratimaya labada takliifba ama nacuulawalu nooca hore fa huwa takliifu sal allau alay wasalam nabiga in lagu kalifay weeye oo waata mas-uuliyaddeeda iyo xilkeeda la saaray bilbalaaq wataxdiib inuu dadka diinta gaarsiiyo digniinna ugu daro wadalikana fii qawlihi tacala way qum faandir faina macnaha waxa weye xadir innaasa dadka u dig min cadaabillahi ilahay cadaabkiisa uga dig in lam yarjicuu haddayna ka soo noqonin camaa hum fiihi waxay ku jiraan oo min alqayi waata waxa weeye baadida iyo wdalaal ay iyo waate dalaal waa isku macno wa cibaadati kayr illah ilaahay kayrkii in la caabudaa almutacaali sareeyo wlishraaki bih ilaah in loo sharig yeelaa fi daati daatadiisa oo ilaah kalaa jira la yidhaha wasifaati sifaadda ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay axad kale la siiyo wlxuquuq xuquuqda ilahay subxaana wa tacaala uu gaarka la yahay cid kale la siiyo oo lala wadaajiyo wlafcaal ama nawc aani nooca labaad fatakliifu sal alay wasalam in nabiga lagu kalifay weeye bitadbiiqi awaamir illah inuu dabaqo oo u ku dhaqmo awaamirta ilahi subxaana wa tacaala waliltizaami bihaa inuu laazimo isku waajibiyo fii nafsihi asagana fahantiisa waxaa lambar kow laga rabaa diintuu dadka u sheegayo asagu inuu ku dhaqmo liyuxriza bidalika si uu u koobo mardaati lah ilahi riddihiisa wayasiira u noqdo uswatan cid lagu daydo qudwo ah liman aamana billahi qofka ilahay rumeeya qof kastoo ilaahay rumeeya inay asagu macallin u noqdo oo asaga lagu daydo usul hadda kitaab maxaanu akhrisanaynaa ya dhaqankii nebi maxamed sal la alay sl inaan baran ya waa imaamkeeni waa wadadii nebi maxamed sal la alay waslam maray waxaa la rabaa inaan waati waxa weeye aan baranno maxaan u baranaynaa inaan dhaqankiisii waati waxa weye qaadano wadadii waati nebi maxamed sal la alay slam saxaabadiisii ay mareen wadadaasaa xaqa taa layskuma hayo inay waati waxa weeye madmadow iyo shaki kuma jiro wadalikana fi baqiyati alaayaat faqawlu warabbaka fakabir macnaha waxaa weeye kusow ilahay ku khaasiyeen bitacdiimi weynayn walaa tushrik bih ilahay hala wadaajin fi dalika axadan hayra axad kale ilahay xaqa uu leeyahay hala wadaajin wa qawluu yidhi wahiyaabaka fadahir tafsiirkeedu waxaa weeye almaqsuudu daahir minhu waxaa looga jeedaa tadhiiru hiyaab sida daahirka hadda muuqata aayadda macnaha soo degdegayaa dharka iyo waljasadi jasadka dahir idilaysa muusan ahanin liman yukabir llaha qof ilaahay weynayn wayaqifu bayna yadayhi ilaahay hortaagaya an yakuuna najisan inuu najaas yahay mustaqdiran qurumaysan wa qawluu yihi warujza fahjur macnaha waxau ibta cid ka fogow can asbaabi suqdi illahi wa cadaabi wax kastoo ilaahay kuga caroon sababtii keenaysa ilaahay caradiisa cadaabkiisa ka fogow wadalika waxaa sababta lagaga fogaanaya maxay tahay waa bidaacati ilahay loo hogaansamo wa tarki macsiyatihi ilahay in la khilaafo oo la caasiyo in laga tago wa qawluhu ilahay uu yidhi walaa tamnun tastakbir macnaheedu waxa weeye laa tuxsin ixsaana qof samafal iyo wanaag ha u samayn hadday cilmi aad bartay tahay haddii waati waxaad siisay ay tahay turiidu afdala minhu fii hadi dunya abaal ha ku dooni qofka waxaa la rabaa wixii ixsaan iyo khayr ood samayso qofka daa qof kasta oo daacinao saasa laga rabaa inuu basharka mano sheegto u yidhah waxaasaan kuu galay abaalkaasaan kuu galay asaga camalkiisii buraya camalkiisi baa ku baaba'ay ama alaayat alakhiira aayadda dambe fa ashaara fiiha rabbi wuxuu ku ishaaray ku tilmaamay ilaa maa yalxaqu nabiga waxa soo gaaraya oo min adaa qoomihi tolkii dhibta ka soo gaaraysa xiina yufaariqu markuu faariqo fi diini diinta tolkii diintay haysteen iyo waddadii tolkii haye waddo aan ahayn markuu maro markaa waati waxaa weeye xaaladdu dhib baa dhacay wa yaquumu bidacwatin uu isu taago inuu ugu yeero ilallahi waxdaw war ilaahay keligii ninka la yidhaaho nufayl bn amr bin wat ninka la yidhaaho nufayl ninka zayd bn camr bin nufayl ninkaan hadda ka sheekaynayn baa isla goobtii tolkood waata ku damaashaaday xafladda lagu hayo gobaya ka tiri wuxuu idhi ma rabbi keliyaan caabudaa mise kun rabbi baan caabudaa gobay dheer buu ka soo waata waxaa wey xikmadda uu kaga hadlay tolkiisay u khaldan yihin u dhusan yihin waxaan inuusan diin ahayn marka ummad kun ilaa haysata oo dad diineed isu haysta oo dhulka carbeed dhulkii ugu wanaagsanaa ee waatay waatay waxaa weeye carab oo dhan idhaha ay ku hayso oo reerkii diin loo haystay ila reerkaa quraysheed waa reerka waata waxaa weeye la ixtiraama carab oo dhan ay ixtiraamaysa buqcadduna waa buqcad diineed baa loo haystaa culumaa loo haystaaba dadka dadkii noocaas ahaa in la yidhaha waad khaldan tihiin waxaanaad haysataanna waxbaa idinka khaldan waa arrin adag oo culus marka saa darteed baa rabbi wuxuu idhi walirabbika fasbir adkayso dhibaata inay soo gaarayso oo arrintaas dhibaato culus ka hor imaanaysa nabi sal alay waslam cid kasta oo daaciyana walirabbika fasbir amarka nabiga la amrayn baa isna la amray alqiyaamu bidacwa in nabigu sal alay slam isu taagay dacwadii ilahay wa qaama rasul lah sal alay wasalam nabigaa istaagay calaa itri nuzuuli hadihi alaayaat aayaadkani markay soo degeen dabade bidacwati ila allahi ilahay inuu dadka u yeero subxaana wa tacaala waxaytu ina qawmahu tolkii kaanuu ay ahaadeen jufaatan dad qallalan laa diina lahum dad aan diin lahayn ilaa cibaadat alasnaam walawtaan sanamka marka uu habaysan yahay baa sanam asnaam la yidhaha awsaanna waa marka uuna weli diyaar garaysanayn laakiin qaabkii loo diyaariyey in waata sanam laga dhigto walaa xujata lahum aysan xujo lahayn ilaa anahum ayagu alafuu aabaa'ahum alaa dali alfow aabaahum calaa dalik inay arrinta ka soo gaareen dhaqan aabbahood iyo waalidiintood ay ka soo gaareen xujo keliya daliil kale ma hayaan nabiga sal alla alay slam markuu noqday tolkii dad qallalan dadaan diin lahayn dad sanam iyo dhagaxyaan waata waxa weeye geeda dul fadhiya dadka noocaasa oo haddana wax xujo ah oo nabiga waata ay la hor yimaadaan oy kula doodaan aan haynin ilaa waxay hayaan waa dhaqanaan ka soo gaarnay intaasoo waay waxaan kusoo dhaqmnay baa khalada waxaasaa waatay daliil laga dhiganay walaa akhlaaqa lahum akhlaaq male ila alahdu bilciza cize maxaa la yidhahaa qabyaalad iyo wal anafati kibir iyo isla weynaan akhlaaq waxaa u ah anoo ree hebela ma anoo waata banu fulana isla weynaan iyo santaag iyo kibir walaa sabiila lahum waddo aan lahayn fii xalli lmashaakil mashaakilsha iyo dhibaataadka dhibaatooyinka wax lagu xalliyo ila say dagaal la dagaal ma yaqaanaan war aan wada hadallo oo waata waxa weeye aan isqancinno garan maayo meeshii uu ka hadli lahaa waa dagaalamaya faqad ikhtaara allaahu lahu ilaahay wuxuu u dooray an yaquuma bidacwati siran xikmaddii waxay keentay dadka sidaa u qallafsan ee saa u ad adag in diinta hoos hoos loo wado oo dacwada hoos loo geliyo say u miro dhasho walaa yuwaajiha bihaa suusan waata uga hor imaanin uun dacwadii toos macnaha ugu waajihin ee ugu sheegin ilaa man yacrifu qofku ku yaqaano bilkhayri ila nabigu afartan jir wey tolka rag badan oo ka mida iskarayn waata isyaqaanaan dadku say u kala dabacsan yihiin iyo dhaqamadooda waa kala yaqaanaan iyo waxubil xaq xaq jacaylka ninka uu ku yaqaano inuu u sheego wayafiqu bihi ku kalsoon yahay wayadma'inu ilayhi naftiisa ku deganta wa an yuqadima inuu horraysiiyo ahlow ahalkiisa iyo cashiiratow tolkii iyo wa asdiqaa'u saaxiibadii iyo wanudamaa'u dadka wax wada cunka lahaayeen calaa hayrihim hayrkood inuu ka hormariyo saasaa nabi sal alه wasalam ilahay u dooray alraciil اlأwl wallahu aclam